deegaanka baar sanguuni ee dhaca dhinaca waqooyi magaalada kismaayo ayaa waxaa ka taagan baahi dhinaca adeegyada asaasi u ah nolosha bulshada ku nool deegaanka ayaa waxay intooda badan yihiin kuwa beeraley ah waxaana ay la xanuunsan yihiin cudurrada sida maleeriyada iyo cudurro kale waxaanay noo sheegeen inay u baahan yihiin in loo hirgeliyo xarun caafimaade qaar ka mid ah bulshada deegaanka baar sanguuni oo la hadlay warbaahinta waamo ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ay ku nool yihiin caafimaad ma jiro caafimaad ma jiro anigo caafimaadka xaggiisa waa ka dhimisannahay caafimaad ma jirto beledka caafimaad xaggiisa waa ka dhintay ma garat waxaan ku leeyahay beledka gaajada waa taalaa gaajo niyo cabihii lagu mudmoodayna oo la xunayna waa dhamaaday meesha shaqana ma jirto waa li soor fadhiyaa niyo waa li soor fadhiyaa waxba mayaa meesha gaaja macnaha ee afka ruuxu loogu jiidaya wasaaradda caafimaadka waxaanu asoo ugu diri lahaa kow in horta oo weliba jirada waxaa ka dara horta nin waxba oo aan haysin gurihii dabka jiro dhimisho lama hookaa horta ko noloshada in lagu soo dadaayo ninka haddii nolonabadii dhinac ma fiirinaayo kowda horta noloshada in lagu soo dadaalo kadibna caafimaadkana lagu soo dadaalo kow laakiin noloshadana lagu soo dadaalo markii anaga noloshelaa hadda nooleynaayo ee markaas caafimaadkana lagu soo dadaalo kow ceel nagu filina maha biyaha markasta waa naga go-aan biyo nagu filina ma haysano wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa kow cunto inay macnaha ay noo keenaan gargaar degdeg ah beledka baarka meel oo aniga magacayga waa ibraahim cabdullaahi maxamed aliit ahaa waxaan ku tugnahay baar zundoni wallaahi caafimaadka deegaanka boqolkiiba boqol waa liitaa boqolkiiba boqol aad u liitaa dhinaca caafimaadka aada ugu liidanaa waxaa jirta cudur la yidhaahdo jadeeco malaria tifo ayaa dadka aad u bisleenhaya meel caafimaadna ma haysano caafimaad waxaa loogu sokeeyaa buulogadood marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dowladda jubbaland aad iyo aad waxaan ooga codsanaynaa wax badan bay noo wax badan bay noo qabatay alxamdulilah iskool macnaha alxamdulilah waa noo dhistay ilmihii macnaha yani waxbarashadooda boqolkiiba boqol beeraha xaggoodana waa ka dhiidanaa oo maaragtaaye macnaha yani biyihii baa naga go-an dad oo xoog leh oo beerta caban kara waa nahay laakiin gu walba macnaha yani waxaa naga goynaya biyaha webigaa nagu furan oo naga goomhaya marka aad dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa faraha in ay naga harto dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa in caafimaad bilaaran ay noo dhisto xagga macnaha amniga boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan macnaha boqolkiiba boqol amniga xaggiisa macnaha yani aad aan ugu fiicannahay gedigaas iyo gedigaanba haddaba waxaan u malaynaa shalay in oo macnaha yani naag fool noo aheyd meel annaga gacan aan u taagna aan waynay alxamdulilaahi macnaha yani baabuurtii oo ka imaatay jilib baabuur caafimaad oo hadda na kor taagan aan lahayn ayaa aad fool oogu rafaaday ayaa macnaha yani baabuur jilib iyo meelahaas ka imaaday in lala sugo marka dhinaca hooyooyinka ama gabdhaha caafimaadkooda aadas u liitaa wasaaradda caafimaadka fariinta ugu dambaysa ani aan u diri lahaa ama codsi aan u diraayo goob caafimaad in ay noo keento tuulada baarka in noogu dhisto goob caafimaad oo macnaha gargaar ah markii macnaha yani waxyaalaha burundis koorsa annaga aan aragno aan macnaha aan kula carabno cisbitaalkeena aan kula carabno ayaan ka codsanayaa si kastaba haatee wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay bulshadan ka codsadeen in loo hirgeliya xarun caafimaad oo ay u baahan yihiin bulshada deegaanka